markaa runtii qodobkayga koobaad waxaa ka dhigi wax kastoo inu qabanayno bal inaynu cabsida ilaahay iyo mataqaana waxa inuu ilaahay raalli ka yahay aynu u celino ayaa qiimaheeda leh cabsida ilaahay xilliga masaajidka la joogo oo keliya maaha cabsida ilaahay waxa ilaahay kugu leeyahay oo keliya maaha cabsida ilaahay noloshan aynu wada nool nahay ayay xidhiidh la leedahay dhammaanteed oo qofkan walaalkaaya gaal iyo muslim wuxuu doonamaha noqdee kelmadda xunaad tidhaahdaa ee raad ku samaynaysae dhibaysaa xagga ilaahayna dhib iyo dembi bay runtii ka tahay waayo bini aadamku cilaaqaad bay leeyihin xidhiid bay leeyihiin axaadiista rasuulka aayaadka qur-aanka inoo tilmaamay markaa xidhiidkaa iyo shaqadaa iyo wax walaynu qabanaynaba ilahay inaynuu celinaa qiimaheeday leedahay dhan kale inta badan waxyaabahan keena yani qofku inuu si qaldan u shaqeeya ama sababa inay wax ka qaldamaan waxaa laga yaabaa inuu ama wax burso ama wax badso ama wax xelis leeyahay inay xooluhu bataan yacni siyaabaha ilaahay wax inoogu sharxey wax inoogu sheegay qur-aanka wax inoogu sheegay xadiistu inoogu sheegtaa sir hoosey leedaho qofku inuu fahmo u baahan dad xoolo badan doonayso badidan xooluhu kimiyadda iyo nambarka aada haysan maaha malaayiin iyo boqolaal iyo iyo geel badan iyo ari badan iyo ma aha yani badidaa qiimahan iyo mataqaana sirta noloshu taa maaha runti ee sirti waxa weeye badi iyo yaraanba inta ilaahay baraka kuu geliyo badi iyo yaraanba inta ilaahay baraka kuu geliyo marka hadday cabsida ilaahay shaqadaada ku dheehan tahay noocay doonto baad noqotee baraka ilaahay gelinaya bal hadda waxaad u fiirsataa qof ilaahay ubad siiyey ubadku waxyaaba inu adduunka ugu jeclaya ka mid yihiin soo maaha ubadku hadday caaqil waalideyn kugu noqdaan oo maalin walba dhibaato iyo wuxu dilay iyo adiguu ku dilay iyo cayu ku caaya hadduu maalin walba la joogo sow ilaaha ubadkan iga qaad marka qaarkood odhanba maysi ha waa dhab wey maalka laftiisuna runtii dee mararka qaarkood buu dhibaatadaa iyo tuka weyn isaguna keenay warda waxaan ilaahay weydiisanaynaa waxaanaynu qabanayno oo dhan in ilaahay barake iyo khayr inoo geliyo aayaddii qur-aanka ayd waxay ahayd waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayrsuqhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ina allaha baaliqu amrihi qad jacala allahu likuli shayin qadra qofka ilaahay ka cabsada ilaahay meel aanu filayn buu ka asaaqaya waxaa hubaala waxaynu qabanayno oo dhanba asaaqadii waxay la xidhiidhaa waxaynu cunno waxay la xidhiidhaa inaynu ka warwarayno ama biilkii ama noloshii ama ubadkii ama baahidii guriga taalay ama baahidii wadanka taalay warwarba oo markaa imika wasaaradda maaliyadda ka soo qa warwarka nahaya waxa weeye siaad wadda u samaysaan siaad guryihii dawladda u dhistaan siaad mushaarika u bixisaan siaad kan u bixisaan yaqiintu markay qalbiga ka buuxdaa wallaahi asaaqdaasi ilaahay baa ku siinaya oo wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun waa ka ilaahay fawa rabbi asamaai walard inahu laxaqun midla ma anakum tandiquun markaad qalbiga gelisa in ilaahay fudaydin doono way fudaanoo xaqiiqa dhaba waaye wa waa la heli warwar badan baan labiy labadii kun iyo labiyo tobankii markeen halkan walaalkii maxamed xashi xilka kula kala wareegeyni ee aan la wareegayey wasaaradda maaliyadda warwar badan oo talo wasaaraddu say noqon doontaa maxamed debedi talow siduu cabdilcasiis waxu qaban doona aayaddaa qur-aanka nimka akriyan maalintan halkaa ka akhriyay oo fi samaai risqukum wamaa tuucaduun asaaqdu sideedaba dhulkaba ma taale asaaqda la raadinaya samaday taallaa qur-aanka ilahay saa ku sheegay wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun fawarabbi samaai walardi inahu laxaqun mila labadii kun iyo labiyo tobankii miisaaniyadaan la wareegno baqdin badan jirtay sarbalaas waa soo baxay t two thousand tedigana kadalik fordhiinkana sida iyo si ka badan baan ilaahay ka baryayna laakiin mar walba yaqiintu waa inay rabaani noqotaa qalbigan waa inaan u daciifin oonaad u qaadan waxani wax adiga kugu xidhanayo wax dhulka yaaliya inuu yahay waanaanad u qaadan aad u qaadataa wax ilaahay ku xidhan ilaahay hadduu kaa aqbalo kula garab galan way fudud tahay haddii ilaahay subxaana watacaala aanu kuu fudaydinna shayga fudud baa adkaada markaa taa waxaan odhan lahaa bal horta dareenkaa ah inaynu shaqadan wax walaynu qabanaynaba cabsida ilaahay kuwada ha noqoto basic nolosheena ka mid a dad dad islaamaynu nahay dad yaqiinsan baynu nahay noloshan inay maalmo kooban tahay dad yaqiinsan baynu nahay inay xisaabi naga dambayso waxaasoo dhan waay waxay sababayaan shaqadaynu qabanaynaa inay noqoto shaqo wanaagsan oo xalaala oo ilaahay subxaana watacala u raalli ka yahay markaan taa intaa ku dhaafo oo naftayada iyo naftiina iyo nafihiinaba aynu ilaahay dartii isku xasuusino waayo marka ilahay dartii wax la isku xasuusiyo ajar iyo abaal baa laga hela kulanka la isugu yimaadee war bal aynu ilaahay xasuusano la islaaba qiimo gaaro xaqiiqatan ley fursad bay noo tahay waayo isma gaadhno isma soo gaari karo waa la kala mashquulsan yahay qof walba ama geed walba in gubtaa hoosta soomaalida tidi qof walba dhankiisuu mashquulsan yahay daqiiqada la ysarka bal waxa aakhira la isku xasuusta in la isxasuusiyaa qiimaheeda ay leedaho dee nolosha inuu socona waa taa taa runtii markaan intaa ku dhaaf aan idhaahdo london two thousand thirteenkii eighteen may oo aan wafdi madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay aan ku tagnay ayaa sanoo kaleeto maalin taliyada somalilan oo wada hadlayn ayaan waxbaan ka hadlay markaad halkan joogtaan baan kuhi u k eed xoolo dhaqanaysaan xoolahaad waxogeyga aad ururinaysaan maxaad la jeceshihiin dabcan qalbiga qofka markaa wax kusoo degdegaysa dee waddankaagii dhiso magaaladaadi iyo tuuladii aad ka timid guri wanaagsan iyo hantidaada halkii yani geli yani wuxuu og yahay qofku markuu u k jooga ama maraykan jooga ama yurub jooga ama macalib jooga markasta dhulkaa u joogaa dhulkiisi inaanu ahayn wuxuu usoo shaqaysanaya markaa halkuu ka tegey wax alaali waay lacag yani caynteen iyo baysin la isku geynayo halkii lasoo gelinaya wadankaa lasoo gelin hadda waxaan ku hi wadankii dhabta ahaa kaaba maahe wadankii dhabta waa aakhiro oo meeshaynu u soconno inaynu maalgashano u baahana aakhiro wey waayo halkaa aynu usoo shaqaynayna lafteeda waynu kasii soconaa oo weliba waktigu intuu ku saaran yahay maanta iyo shalay aanad in isku mida gurigaa rasmigaad unoqonaysa aanad u jirin maanta aad uga dhowdahay markaa runtii taa inaynu hagaajino oo dareenka noocaasi marka hore qalbigeena galaa qiimo weyn bilan aan halkaa taa ku dhaabadayo arrimihii laga hadlay wax badan ka odhan maayo waayo xaqiiqatan anagu waxaanu maanta intaasoo dhan isku soo raacnay inaanu idinka wax idiin sheegno laakiin waxaan isleeyahay ragga akhyaarta ee barhkood ka barhkood ay idinka cilmi badan yihiin barhkood idinka daawan yihiin barhkood idin ilaahay idinka dhow yihiin laga yaabo waxaad u sheegaysaan bilaa idinkaba qalad ku noqotaa waxaa ga dhaba labadii labadii akhee hadlay labadii mas-uule hadlay cali iyo qaasimba si wanaagsan ba hadleen oo xaraga iyo qiimale annaga xagga iyagana waxba inaanu kelimaad ama idin xaga ama idin ma jecelin andha laakiin waxa la idinka doonaya waad garanaysaan anaguna waan garan waxaa anagu waajibka aan idhaahdo bal shaqadaasi hadday wanaagsanayd saynu usii wanaajin lahayn fulugedal shaqadaasi hadday dhaliilan lahaydna aynu dhaliilaheeda toosino dadkuna isku wada mid maaha meelay dhaliila ka jiraane meelahay dhaliiluhu ka jiraan aan toosino waxaa farxadan wasaaradda maaliyadda u ah inaan ku dhiiranay two thousand fourteenka bilowgiisii miisaaniyadii two thousand fourteenka markaanu soo bandhignay golaha wakiilada inaanu baabuurta gaadiidka kala wareejintiisii go-aan adag ka qaadanay waad ku mahadsantihin waanad sheegtaan go-aan adag buu ah annaga runtii dee baabuurka la kala wareejinayaa qiimaha lagu lagu kala iibsaduunbuu ku xidhnaa kolba wax la kala mid baa masala ay ku waajibaysaa saddex kun laba kun afar kun kun shan boqol wax laaliyo wixii o dhan intaanu baabiinay ayaanu midna waxaanu ka soo qaadnay boqol iyo shan dollar midna waxaanu ka soo qaadnay shan iyo konton dollar soo saama ahayn waa muqaamaraad waa yacni waxa weeye laakiin xaqiiqatan markaan tusaa lahayn kow idinka waanu idin turayna laba shacbigeenna dee danyarta waanu u turayna saddex waxaabanu isnidhi dakliga wasaaradda maaliyadda qaranka lafteeda war shilankaa yar xalaasha iskaba yar ayaa ilaahay bari ka gelin doona gelin doonaa kawan dad badan oo nagula runtii nagu canaantay oo yidhi dee cashuurna soo geli lahayd baad baabiiseen way jireen hase yeeshee deg jala umaanaansiin taasi wax dadweynaheeniina inoo galay dadkii mataqaanaa hantidaa kala iibsanayey ee kala bedelanayey yani wanaag aynu u samaynay idinka idin fuda idin fududaaday wasaaradda maaliyaddana aanu isleenahay insha alla dakligeeda way wanaajin doontaa ka mid baahayd go-aan adagoonu qaadanayba xagga dhulka weli go-aankaa maanaan qaadan waanu se ilahay idabkii isagana qaadan doonaa saaad soo jeediseen raagi mayse haddii alla yidhaha sanadkaa imika markuu hadda dhammaadka yahay miisaaniyadda miisaaniyadeedii go-aan adag baanu iyadana ka gaadhi doonaa bal taladaa waxaynu go-aan kaga gaadhi lahayna waxaanu jecel lahay inaad kasoo tala bixisaan ka hore anagaa kelidaya gaadhnay boqolka iyo shan iyo kon boqol iyo shanta iyo shan iyo kontonka annagaa runtii waanu isku qabanay laba boqol ha laga dhigo saddex boqol ha laga dhigo shan boqol ha laga dhigo halkii ugu hooseysay baanu istaagnay soo sidaa ma waa sidaa aad baad umahadsanta bal hadda taa iyadana waynu ku dhiiran doonaa kalena weli waxaanu ognahay tosito boqol iyo shantaa iyo shan iyo konton weli waxaa jira gaadiid aan la kala wareejin ee sidii hore loo isticmaalo waan isleenahay waan hubnaa in wixii dambe la kala wareejinayay ay dadku eh laakiin dadku maba yimaadaan tahay inama yimaada meelama tagaane intay si u kala qaataan bay magacyo kale ku wada wataan markaa taa lafteeda in xoogii wacyigelina aynu ka bixino maadaama aynu jabinay sabab magac kale iyo ugu wataaba inaanay meesha olin saddexda cashuureeda hadda halkan lagaga hadlay taa cusboonaysiinta liisanada wax badan ka odhan maayo dee waa waajibe waajibkaa guta haddii ilaha idhaahdo sida ugu dhaqsaabaadana bisha afraadna hadda berri kowa hawshaasi sida saahidin ka dhammaato arrinta kale wareejinada wixii aan gaadiidka ahayn ee dhulka ah waxaanu jecelahay inta aynu go-aan kale oo isbedela samaynayno maadaama cidda rasmiga in loo yimaadaa idinka tahay intaynu ilaahay ka wada baqano waxaa rasmiga ee qof labadaa qof ay wax ku kala iibsanayaan inaad tidhaahdaan ku kala bedesha waa lacagta waa ku qaali waa dhab way ku badan tahay markii lixdan kun ama konton kun ama wax lamida wax lagu kala iibsado lacag waxoogayaa ku waajibaysaa qofkii wuxuu iska jecelyahay boqolka ama labadaa boqol ee uu inta loo qoro dee labadaa warqadoodu kala qaadanayo arrintaasi khatarta ay leedahay iyo xitaa dee noloshiisaba inaanay u fiicnayn bal intaynu go-aanka loo dhimitaana ka gaadayno waxaanu jeclahay taa nootayooyinku waxbay ka qaban karaan runtii haddaad dadka u sharaxdaan idinkuna aad ku dhiirataan oo tidhaahdaan haddii maanta dhibaata kugu dhacdo qofka yani de warqadaa rasmiga ahee hadda sida hoosaad uhaysato waxba ku raadin kari maysid ilaahayna been baynu usheegana inaguna been baynu isku sheegana haddii dad qofka saa loo fahamsiiyo yani waxa weeye qiimaheeday runtii yeelan doontaa waxna way isbedeli doontaa halkaa runtii kala wareejinada waxaan jecelahay waxaanu jecelahay haddaan wasaaraddii maaliyadanahay inaad nagala qayb qaadataan oo arrintii idinka idiin imanaysaaye si daacadnimo oo walaaltinimo ah oo qarankana aynu u shaqaynayna aynu u wada shaqaynayna oo ilahay dartii ugu shaqaynay nin walbana taarikh unbaa ka hadhe ilahay dartii inaad hawshaa yani aynu u wada qabano ayaan xaqiiqatan jecelahay idinkana codsanayna si walaaltinimoan aanu idinka codsanayna oo inaad mataqaanaa hawshaa aynu ka wada qayb qaadano idinkaa qeybta koowaad qaban karaya qofka wax qoraya wax loo qorayo haddii idinku aad ku adkaysaan tidhahdaan waxaa rasmiga waxaan ahayn qori maayo hubaalo waxaa qofku inuu bixinayo taataana intaasaan runtii ka odhan waxba idinku si ka adalka kaa dhaafin maayo arrinta kale waxa weeye tigidha waxaa jira wasaaradda maaliyadu tigidhay soo saartay tigidho wax lagu cashuuro oo somaliland shilin kun shilin iyo laba kun oo shilin iyo shan kun oo ku xidhan kolba waxaa yani waxaa la qoraya alaajitaa la qorayo haddii qaybta cashuuraha berigu aanay idin soo gaarsiino nootayooda aanay idin keenina amar baanu siinayna inay idin keenaan hadday idin soo gaadhana waxaanu jeclahay tigidhadaas waxba ina yeeli maayaane waa kun shilin oo laba waa waa waa yani wax ka yar in in la isticmaalo tigidhada oo nootayooyinku ay isticmaalaan ayaanu aada iyo aada iyadana idin runtii idinka dalbaynaa waxaananu aragnaa arrin muhiima bajetka bajetka wasaaradda maaliyadda ku jirta idinkuna waxaa tihiin dadka keliya nala hi nala hirgelinka annaga xafiisyadada ma yimaadaan warqada aanay ku degsanayn aanay ku degsanayn ticitkaasi aanay ku degsan ma ma ma qabanaba marka hore idinkuna arti kastoo la idinla imanaya haddaad tidhaahdaan kusoo deji ama ad artigiiba inta uu nootaayada yaalla aada ugu dhufataan kudisaano shanta kun ama tobanka kun ama wuxuu la midka ahaa wax waayo meesha dee boqolaal kun baa lagu kala wareejinaya waxba idin yeeli maayo halkaa tigidhadana runtii waxaanu jeclahay inaad iyadana laga bilaabo maanta waxaad nagala qaban kartaan wasaaradda maaliyadda aad kala qabataan waa codsi walaaltinimo wey oo runtii wasaaradda maaliyaddu hawsha ay qaranka u hayso oo idinkuna nala haysaan aanu jeclahay inaad nala fudaydisaan oo idinla wanaajisaan arrinta ugu dambaysa runtii kelmad ka odhan laha waxa weye macaashil macaashka macaashil macaashka iyo shaqaalaha idin shaqeeya wixii cashuuri ku waajibayba iyadana waxaanu ka dooneynaa cashuurtaa ku waajibtay qolada cashuuraha berigaa dee kulley xidhiir badan aada leedihiin nooma timaado war odhanaya nootaaye heblaaye way diiday waxa idin samayso lakin waxa noo timaado qofku isago waxba diidin haddana waxba ma fulaan markaa de haddaanu fulayn wixii aynu shaqadii naga dhexaysay diidin un bay noqonaysaa markaa runtiidana waxaanu jeclahay cashuuraha noocaasa iyadana yani qarankeena dee waajibka u ah waxa aynu qarankeena maanta dee aynu doonayna inaynu horumar ku gaarno inu adduunyada ku hiigsana idinka arka iminka wadadii hargeysa inta yare kasoo bilow dhankaa ilaa maanta laamida magaalada halbulaha santarka dhex maraysa xuduubtee wadnahii inta ay maanta ka duwan tahay ama qarankeena intay magac u yeeshay ama ay yani u wanaag u tartay baabuurtii wada shanqanaysay iyo baabuurtii wada jajabaysa ma jirto nin baa laga hayaa show baabuurkaygu mabuu xumayne baabuurkaygu waxba ma qabine ya waddaday ahayd zaxmadda imika waddadaa ka jirta waddooyinkii kala cidman waayo waddadii waa taa iyadu yaro toosan ilahay idanka waddanka inuu saa ka wada dhigtay aynu doonayna waynaynu ka dhigi karraa runtii haddii aynu fahamno waxa inaga dhexeeya inuu ka qiimo badan yahay waxa qofku uu kelidii leeyahay